maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ku howlan sidii ay xal waaro ugu heli lahaayeen xoolaha lagu soo daayey gudaha magaalada kismaayo ayaa digniin u diray dadka geela ku dhaqda duleedka magaalada gaar ahaan inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha kismaayo iyo magaalada gudoomiyaha degmada kismaayo ahna doqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo ka hadlay dhibaatada ay xooluhu ku hayaan magaalada gudaheeda ayaa sheegay in dowladda hoose ay ku guulaysatay in xoolihii magaalada dhex joogi jiray intooda badan laga saaray waxaana dadka geela ku dhaqda duleedka dhow ee magaalada ugu baaqay in geeloodah ay ku dhaqdaan meel magaalada ka fog si uusan u waxyeelayn dhirta lagu beeray hareeraha wadooyinka qodobka ugu dambeeya waxa weeye magaalada xoolihii waa laga saaray boqolkiiba siddeetan weli waxbaa ku jira siiba lo'dii waa in lo'da roobaada'ay dadka ku dhuudhuumaalaysanaya magaalada waa ina ka saaran annagaan hana shidaynay idinku ha shidaynina waxaa soo baxday magaalada koonaheda geelal degan lama oggola geela waa inaad ka fogaysaa magaalada hadduu intuu soo dareero geelu magaalada soo galo waa uu geedkii la beeraya daaqo waan lacagta ku bixinanay adiguna intaad caana ka maashay haddaad dadka geertid dee lama aqbalayo sharciga ma ogola dowladnimada ma ogola hadda ka horna culimmadaan u yeernay way ka fodwootay go'aan baa laga soo saaray qofku xoolaha wuxuu mulkiyadiisa yahay markuu xanaanaysto ilaashado hadduu intuu soo daayo dad u geysto haweenka laga tukan waayo salaad laga aadi waayo haddee mas-uuliyaddii aduu aad lahayd meeshay ka baxaysa wixii ka dambeeyana waxaa imaanaysaa mas-uuliyad dowladda hoose waana fulinaynaa marka intayna intaas la gaarin xoolahaaga xafido
maamulka degmada kismaayo ayaa sheegay in ciddii xoolahooda ka saari weyda magaalada ay la kulmi doonaan ganaax xoolahana ay dowladda hoose kala wareegi doonto